barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axada koob iyo soddonka bisha januari sanadka laba kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari qodobadaad idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo uu marti ku yahay hal abuur dhallinyaro ah oo ku nool dalka jabuuti dhulka macdanta le ee waxaa laga dul arkaa raadadkeega oo calaamado ayay yeelataa qofka hal abuurkiina wuxuu leeyahay calaamado noloshiisa ha gelinka hore noloshiisaba ka soo baxa sida inuu xiiseeyo hau jeclaado suugaanta iyo afka hau jeclaado sababtoo ah suugaantu waa salka afka soomaaliga waxaa sidoo kale aad maqli doontaan cayaarihii iyo kaalimihii suugaanta balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka dunida iyo nuur xasan nuur
mahadsanid caasha koox saynis yahana ah oo ka socda qaramadii midoobe oo baaraya sida uu ku bilowday cudursidaha coronavirus ayaa sabtidii shalay booqday mid ka mid ah isbitaalada magaalada wuhan ee dalka shiinaha halkaas oo lagu daweeyey bukaanadii ugu horreeyey ee uu haleelay fayraska cudursidaha coronavirus ee keena cudurka dilaaga ah ee covid ayaa tan iyo markii uu ka soo bilowday dalka shiinaha muddo hadda laga joogo hal sano guud ahaan caalamka ku dilay dad ka badan laba milyan iyo laba boqol oo kun oo qof saynisyahanada ka socda hay-adda w h o ee caafimaadka dunida ayaa doonaya inay ogaadaan halka uu asal ahaan ka yimid fayraska gaar ahaan xayawaanka uu markii hore lagu arkay iyo sida uu ugu gudbay aadanaha hase yeeshee xogtaasi ayaa laga yaabaa inay qaadato muddo sannado ah kooxdan ayaa meelaha ay booqan doonaan waxaa ka mid ah isbitaalada suuqyada gaar ahaan suuqa hownaan ee lagu iibiyo xayawaanka badda laga soo jallaabo kaas oo lala xiriiriyey kiiskii ugu horreeyey ee coronavirus sida ay sheegtay w h o guddigan ayaa sidoo kale waxa ay booqan doonaan machadka daraasadeeya cudursidayaasha ee wuhan iyo xarunta xakamaynta cudurrada faafa ee wuhan ergooyinka ka qaybgeli doona shir ay qaramada midoobey soo qaban qaabisay oo looga hadlayo geedi socodka nabadda libiya ayaa ogolaaday liiska musharaxiin dhowr ah oo isu soo sharaxay inay hogaamiyaan dowlad kumeel gaar ah oo ay liibiya yeelato dowladda kumeel gaarka ah ayaa laga rabaa in ay soo diyaariso doorasho qaran oo ay ka soo baxdo dowlad ay u dhan yihiin dhammaan qaybaha siyaasadda libiya marka la gaaro dhammaadka sanadkan labada kun koob iyo labaatanka ergada oo ka kooban shan iyo toddobaatan xubnood oo ka kala socda gobolada iyo qabaa'ilka libiya islamarkaana matalaya dhinacyada siyaasadda ayaa toddobaadka dambe u codayn doona gole ka kooban saddex madaxweyne iyo hal ra-iisul wasaare sida ay sheegtay qaramada midoobe ilaa afar iyo labaatan musharax ayaa isu soo taagay xilka saddexda madaxweyne halka booska ra-iisul wasaaraha ay u ordayaan koob iyo labaatan musharax shirka geedi socodka nabadda libiya oo ka socda dalka switzerland ayay dhinacyadu rajaynayaan in lagu soo dhiso dowlad kumeel gaar ah oo soo afjarta colaadda sokeeye ee libiya oo soo bilaabatay sanadkii labada kun koob iyo tobankii markaas oo talada xoog looga tuuray madaxweynihii hore mucamar al khadaafi kaas oo markii dambena la dilay dhegaystayaal warkii caalamka duhurnimadan waa naga intaa duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa voice of america washington goordhow waxaa inoo soo socda barnaamijkii hibadda iyo hal abuurka ciyaarihii iyo qodobo kale balse aan marka hore aadno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay heestan uu ku luqaynayo fanaanka cumar dhuulle cali
laantaaf soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaanna waxaan dhegaystayaal idin leenahay duhur axada ah oo wanaagsan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa dalka jabuuti magaalada jabuuti kusoo diyaarisay sagal siciid faarax
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada jabuuti ee caasimadda jabuuti waxaana barnaamijka idinla socodsiinaysa anigoo ah sagal siciid faarax barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaynu kusoo qaadanaynaa sida loo kala dhaxlo hibada waxaana barnaamijka igala qaybgalaya waa beri cabdi cilmi oo ka mida dhallinyarada abwaaniinta ee dalka jabuuti islamarkaana ka dhaxlay hibadiisa awowgii oo gabyi jiray bismillaah waad mahadsantahay sagaley aad baan anugu faraxsan ay kuleeyihiin inaan ka qayb qaato barnaamijkan hibada iyo hal abuurka oo kulley dhegaystayaasha aniga ka mid ahay aadka u xiiseeya ee ku taxan ee mar walba ku xidhan aniga hal abuurnimadaydu kulley waxaa la yidhahdaa soomaalidu waxay tidhaahdaa hal abuurka ama suugaanta ama gabyaaga saddex midkoodun bay u aanaysaa inay noqoto hiba keentay iyo hidda keentay iyo hawle keentay inkastoon anigu aaminsanahay inay markay hiba keentay laydhaa inayna hibadu ka maqnayn mar walba labada kale lasoo tilmaamay balse aniga tayadu waxa weeyaan waa hidda keentay oo waxaan kasoo jeeday qoys kolley ama awowgey ayaa gebyi jiray markaasaa darteed waa hidda keentay weeyaan
markaa markuu awow gabi jiray adna waxaad raacday waddadii awowo inkastoonan kolley aniga awow aanan isa soo gaadhin oo kolley awowgey wuxuu dhintay aabbahay oo sagaal jira markaasaa darteed waxaad dareemi kartaa inaanu farqi weyn ama wakti dheeri aanu noo dhexeeyey oonad arki karayn oonad sugaantiisa kaga dayan karin laakiin haddana balse waa hid hidda keentaydiyo waa hidda waan hidda socdaa oo waa hidda socod qoyskayga inta kale xitaa may yeelanin ilaa hadda intaan ogahay kolkaa waxay ilaahay galadii inay hibadii aniga inay hiddihii inuu aniga iisoo gudbo ayay noqotay markaa markii la oranayo waxaan hibaan u leenahay qofka ma isagoo iska jooga iskaga soo dhici mise isagaa isku daya sidee sidee sideed ku ogaatay inay tahay dhinaci awo wax ka yimid
dhulka macdanta le ee sagalay waxaa laga dul arkaa raadadkeega oo calaamado ayay yeelataa qofka hal abuurkiina wuxuu leeyahay calaamado noloshiisa ha gelinka hore noloshiisaba ka soo baxa oo ka muuqda sida inuu xiiseeyo au jeclaado suugaanta iyo afka au jeclaado sababtoo ah suugaantu waa salka afka soomaaliga iyo kaydka ugu weyn ee afka soomaaliga uu leeyahay saa darteed qofka hal abuurka ah waa inuu xiiseeyo qofka hal abuurkii kolka ugu horeysaba waxaa laga dareemaa qofka inay hiba hal abuurnimo ay ku jirto inuu xiiseeyo suugaanta iyo afka saa darteed aniga laftaydu waxaan ahaa dhallinyarada kolkaa ugu horeysay suugaanta iyo afka aadka u jecel dabadeedna waxay noqotay inay noqotoba inay aniga aan ogaadaba inay igu jirto hibadii hal abuurnimadu sida hadalladaadoo isku toosaa sida inaad qof sheekayahana noqoto asxaabtiisu ka helaan oo u hiloobeen sheekadiisa iyo hadalkiisa waa saasoo kale ayaad kulley dareemaysaa marka calaamadahaasoo kale marka waxaa jirta il kaasoo burqanaysa oo ku dareensinaysa inay wax jiraan waa absolute saa weyaan il baa jirtay ku dareens kaasoo burqanaysa oo inay wax jiraan ha qofka dhallinyaradayna malaha xagga jacaylku inta badan u nugul yaho waxaad isku dayin kolley adoo inaad wax samayso jecel unbaad arki hawb hawba badnaatay kolley muuqaalka iyo de kolba wixii hareerahaaga jiray marka kii kuugu horreeyey aad samayso maxaad ku samaysay muxuun ahaa
kii ugu horreysay kulley aan sagale aan sameeyo anu horta inkastoon arrimaha bulshada guud ahaan ka wada hadlo laakiin gaar ahaan dhinacan u jecelaa jirta oo suugaanta nebi ammaankaa suugaanta nebi ammaankaa ayay ilaahay galadiisa noqotay inay noqoto tii iigu horreysay ee aan curiyo taasoo ah ka hadlaysay kulley dhalashadii xabiibka sala allahu aleh wasalam oo ah kulley ugu dambeynna iminka hadda aan ka qorayba kulley boog magaciisa la yidhaahdo mahuraan oon suugaantii nebi ammaan kusoo ururiyey kolley maansadaasi ayaa ugu horreysay sagalay runtii cid kaloo ammaan u qalantoon xabiibka ahayn sala allahu alay wasalam ma jirto oo ka sharaf iyo karaamiyo haybad iyo wax lagu ammaanaba badan meel fiican baad ka bilowda inkastoo dhalinyaro kale ay jiraan oo meelo kale ka bilaabaan tii kuugu horreysay aad samayso haddaad ereyada wax naga maqashiiso tan waxay ahayd maansadii ugu horreysay hal abuurka ereygiyo ambaqaadka maansadu waa ammaanta nebigo u araaran maaye eh balandhow ragaadood alifley ka qaadee abshirraha dadweynow nebigii ilaahay isagoon arlada iyo ifka weli u soo bixin towraad iyo injiil ummadda ugu sheegee lasii wada ogaayow nebigii ilaahee markuu uurka uu galay caloosheeda aamina aabbihii xijaabtow kii subax isniineed adduunyada la keenee addoontii bishaarada ula timid adeerkii farxaddiisa awgeed xornimo u ahaatow nebigii ilaahee ayaantiisii dhalashada samada iyo aradkaba malaa'iig ilaahay ku ammaano yeelee ibliis hoogga badayow nebigii ilaahee ogow dhalashadiisii ifka maalintuu yimid waxaa jira abuur guud idaylkoodba deeqee istareex kalgacaliyo farxadda u ahaayow nebigii ilaahee ololkii shidmaayee baryo oogta dheeraah aawadii isdamiyee ilaahyadii la sheegtee alla lala wadaajiyo asnaamtii dumeenee anfariirka gaalada ama kaagageliyee umuuraha bedelayow nebigii ilaahee markay cadhaxda saartiyo oogada xaliiman ah ayaankiisa gaarka ah kay ogaatay barakada ilaahay ku ladhayow beledkii abaartiyo oomanuhu ku raagee dhirtu ay abaadee omaskiyo kulayluhu aafeeyey noloshee ibaguriyey maalkii ililaha xareedda ah onkadkuu daraaddii ugu horshay ee bow nebigii ilaahee anshax iyo asluubtiyo ku barbaaray edebtee odhaah toosan mooyee weligii afxumo iyo laga maqal ihaanee rabbigay ilaalshow isamkiisa nebigii amiin loogu darayee xaqoo loo adeegiya runta iilan jirayee ilaahay jeclaayow kartida iyo aqoontiyo dulqaadkiiyo adkaysiga aqli toosan nebigii ilaahay u dhaliyee uunka ugu mudnaayow ilayskii mugdiga jiray adduunyada ka saariyo aroor caafimaadoo abid lagu badhaadho ilowshaha ka dheerow ummadoo asqawdo is-addoonsanayso ninba kuu itaaliyo ka awood badnaado kaga jooga adhaxdow eedaad ku nool yahay kaana hel dufaaciyo tolu aargudaayiyo abtirsiima dheerayn gurmadkii ilaahee ku addimay sinaantow ummadoo asqawdo shayddaan afduubo ubadkeeda hooyada loo kala ilaaqo urugiya ku nool ciil iyo oohin joogto ah nebigii ilaahee ididiilo geliyee umalkii ka saarow ummadoo asqawdo rabbigii abuurtay idankiisa dunidiyo amarkii ku negidahay axadnimo u diido shirkii ay awow iyo aabbayaal ka dhaxashay allanimo u barido ka indhala xaqiiqada ergadii raxmaankee ashaahata yidhiow xuskaagaa udgoonow oon tiro naftaydo waxaanahay agtaado ammaantaada nebiyow marna kama ilduufee mid u ursan baan ahay amintii la joogana salligaaga uduga leh afku kama habaabee ku jeer baan idhaahdaa amiinow bashiirow astaantii midnimadiyo iftiinkii xornimadow indheergaradkii diintow dhaga awdme nebigii eedaan ku furayee iriddow banneeyow kas ambaday xabiibkii garashada ilhaanshow nuurkii islaamkee nebiyada ilaahay u abuur horreeyee una arag dambeeyow inkastoon aqoontay hagarli'ii amiinow erayadan ku taagsaday kalgacayla awgeed halkuu uurku tabayiya ma abbaarin tabashada aayadaha qur-aanka ah kii lagu ammaanee xaqa loo idmadayow balse ugu dambayntii allabariga ducadan ku aroorin hadalkee allahayow mujiibow waxaan nahay addoommahan ku addeecay adigee amarkaaga yeelee islaamnimada sharafta leh aqbalee hoggaansamay rasuulkana ayidayee ambiyada dhammaantood usuushooda qirayee raxmaddaada eebbow aakhiriya adduunkaba udgoonaha xuskiisiyo idankaaga nagu sii adigaa awood leh annagoo annagoo itaal daran taasay ahayd sagar ay kolley tii ugu horreysay maansooyinka nabi ammaanka iyo guud ahaanba suugantayda marka halkaasaad ka amba qaaday ilaa hadda xaggay kula maraysaa
hadda waxay noqotay inaan suugaantii nebi ammaanka ahayd ee ugu horreysay maadaama aan soo tarinayey ilaa labada kun iyo sagaalkii oo anugu aan saaxada soo galay suugaanta suugaantii ugu badnaydn tirinayna ay noqotay dhinaca nebi ammaanka waxay noqotay imika inaan soo ururiyo suugaantii nebi ammaanka aan isku ururiyo oon buug ka qoro magaciisa la idhaahdo mahuraan buuggaasoo kulley ay ku jirto toddoba maanso oo nebi ammaana oy qaarkood ku salaysan yihiin dhacdooyinkii waaweynaa ee nebiga sala allahu caleyh wasalam sida tan imika aan akhrininoo kaleo dhalashadiisii ka hadlaysay xabiibka sala allahu caleyh wasalam iyo dhacdada kaloo kulley ahayd leylatulmicraajkii iyo dhacdada kaloo ahayd tii hijirada iyo kuwa kalena waxa weyaan kuwo maxaba-a iyo ammaanta nebiga iyay noqotay maadaama suugaanta nebi ammaanka ay ugu tii ugu horreysay noqotay ee suugaantayda ay ku bilaabantay waxaan jeclaystay bal inaan ummadda uga dhigo buug buuggaasaana ka soo baxay sagale la idhaahdo ma huraan
markaa buug baad ka dhigtay buugga inaad qorto iyo hawshiisu imise kuu qaadatay buuggaasi kolley qofku shayga markuu jecel yahay kolley kuma hawshooda shay markaad jeceshahay kuma hawlo kuma hawshoonaysid laakiin shayga markaanad jeclayn culays iyo hawl ayay kugu noqonaysaa saa darteed maadaama aan jeclaa inaan qoro waxaan odhan karaa wax hawl iyo dhibaato imay dhibin laakiin waktiga uu qaatay waxay noqotay wakti badan kol waxaan odhan karaa wakti dheer buu qaatay marna waxaan odhan karaa wakti dhow buu iska qaatay wakti dheer buu qaatay markaan idhaahdo dee wuxuu ahaa suugaantayda maadaama nabi ammaanku ay ahayd tii u horreyseen ku bilaabay labada kun iyo sagaalkii inaan kuu sheegay kulley wixii ugu horreeyeen tiriyey inay ahayd islamaansadani marka loo eego maanta labada kun iyo toddoba iyo tobanka waxaan odhan karaa waa wakti dheer dhinac kale marka laga eego qoraalkiisii iyo ururintiisii iyo habeyntiisii iyo daabacaadiisii iyada wax fudud bay noqotay sababtoo ah qofka hal abuurkii suugaantu markaa hore diyaarinayso unbay diyaarsantahay daabacaadeedu wax dhibaataa inta badan male sababtoo ah iyadaa sii diyaarsan bo kolkuu suugaan tahay iyo markuu qofku kale arrimaha bulshada ee kale ka qorayo tix iyo tiraab way kala duwan tahay kolley hadday tiraab tahay hadday tiraab tahay dee buuggood ku daaliyo muddo badan inaad fikrado ururisood wax badan qabatay noqon laakiin hadday tix tahay tixda markaa aad diyaarinayso ayaybay habaysan tahay haddeed waxay u baahan tahuun in lagu dardaro faallooyinkii iyo habayntii aad bay u dhib yar tahay markaa sagalay marka buugga hadda uu soo baxay magaalada maad iibisaa mise waxaad doon dadkaaad ugu deeqdo mise muxuu ahaa qorshaad marka
kolley waa su-aal fiican maadaama ay suugaantu tahay nebi ammaan waxaan jeclaystay inaan bulshada u gudbo wanaaggii kolley aan rasuulka ka sheegay sala allahu calayh wasalam iyo ammaanta nebigu si ay dhallinyarada ugu gudubto iyo ummadda kaleba oo kolkii afkaygoo qura aanay ku koobnaanin buugga alxamdulilah wuu soo baxay suuqana wuu yaalaa waana la heli karaa hadda oo suuqyada ayuu yaalaa kolley qiimihiisuna inkastuu xagga marka laga eego shay qiimo badan yahay oo sharfanihii makhluuqa lagu ammaanayo oo qiimihiisa wax lagu miisaamaaba anugu sagalay anu dhinacan aaminsanahay qiimihiisa wax lagu miisaamaa aani jirin haddana waxaan jeclaystay inay dadku si dhib yar u helaan oo qof walba u heli karo insha allah
dhegaystayaal guud ahaan waxaa intaasi nooga dhan barnaamijkeeni hibada iyo halabuurka oo uu marti igu ahaa waa beri cabdi cilmi oo ka mida dhallinyarada abwaaniinta ee dalka jabuuti anigoo sagaal siciid faarax ayaa barnaamijkeedinla socodsiinayay taniyo intaynu mar damba kulmi doono ammaanaala
aad ay u mahadsan tahay sagal siciid faarax oo inoo soo diyaarisay barnaamijka hibada iyo hal abuurka haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku horreynaya kulamo ka tirsan horyaalada kooxaha ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ku horreyno horyaalka ingiriiska kooxda newcastle united ayaa labii eber oga badisay kooxda everton oo garoonkooda ay ku booqdeen crystal ballasna waxa ay hal iyo eber oga badisay kooxda wolverhampton manchester city oo horyaalka hogaaminaysana waxa ay hal iyo eber oga badiyeen kooxda sheffield united westbrom albion iyo fulhamna barbaro laba iyo laba ay isla dhaafi waayeen kulankii ugu adkaa kulamadii toddobaadka ee horyaalka premier leaga ayaa dhex maray kooxaha arsenal iyo manchester united labadan kooxood oo xufiltan weyn oo dhinaca ciyaaraha uu ka dhexeeya ayaa kulankooda waxa uu ka dhacay garoonka kooxda arsenal ee emaratis waxaana ay ku kala baxeen barbaro eber iyo ebera astanvillana waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda southampton dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa xalay la ciyaaray kooxda inter milan ayaa afar iyo eber oga badisay kooxda benveto juventus waxa ay labiyo eber oga badiyeen kooxda samdoria halka kooxda horyaalka hogaaminaysa ac milan ay labiyo hal ku garaaceen kooxda bolonya ee kubadda cagta in ka badan toban sano ayaa laga joogaa markii ugu dambeysay ac milan ay qabtaan hogaanka horyaalka siraaga islamarkaana ay ku jiraan kaalinta hadda ay joogaan oo kale haddaba isbeddelka ay samaysay kooxda ac milan iyo halka ay ku socoto iyo sidoo kale waxaa kooxdan laga filan karo ayaan weydiiyey nuur bukhaari oo si dhow ula socday xaaladda iyo isbedelada ay samaynayso kooxda ac milan cabdulqaadir oo isbeddelka ugu weyn ee milan ku dhacay ayaa ah ciyaartooy da' yar oo dhallinyaro ah oo carbisan iyo ciyaartooy aanan badnayn oo waaya arageyn ah sida zalatan ibrahimovic iyo simon kayer oo difaaca iyo weerarka ka kala ciyaara tababare ciyaartooydiisa kasbaday maamul dhanka dhaqaalaha xasilooni ee dhaqaale haysta intaas markii laysku daro ayaa waxa ay keentay in milantii la yaqaanay ay soo laabato ugu yaraan ay aas-aas wanaagsan helaan toban sano muddo laga joogo ayaa ugu dambeysay ama xitaa wax ka badan toban sano inay horyaalka inay qaadaan iska dhaafe ay hogaanka qabtaan marka sanadihii ugu dambeeyey waxaan la soconnay in maamullo kala duwan ay maaragtay isaga dambeeyeen xagga maamulka tababarayaal kala duwan ugu yaraan shantii sano lasoo dhaafay ku dhowaad toban tababare ayay yeelatay milan laakiin hadda waxaad moodaa tababaraha cusub bioli in uu kasbaday ciyaartooydiisa inuu la yimid shax wanaagsan oo ciyaartooydan ay ka wada heleen inuu helay ciyaaryahan kasta booska uu ku wanaagsan yahay marka waxyaabahaas oo dhan marka laisku dardaro iyo shirkadan maraykanka laga leeyahay ee eliot oo kooxda gadatay ballanqaad wanaagsan u samaysay in aysan iibin doonin oo ay maalgelin wanaagsan ku samayn doonto waxaa taasi ku cad maaragta hadda oo suuqa kala iibsiga uu weli furan yahay in saddex ciyaartooy oo cusub uu ka mid yahay mario manzokic oo ah weeraryahan khibrad leh inay keeneen difaacii kooxda chelsea inay amaah kusoo heleen tomori waxyaabahaas oo dhan ayaa cabdiqaadir uu ku sheegaya in milan ay jiha wanaagsan ku socoto hadda waxaan ognahay in tan iyo markii uu horyaalka bilowday labada isbuuc ugu horreysay kadib ay hogaanka sida ay u qabteen laga dhiglayahay in kooxihii waaweynaa intooda badan ay ka badiyeen marka laga reebo yuventus iyo atalanta marka waxaan dhihi karaa xagga ay ku socoto ama jihada ay ku socotay hadda inay tahay jiha wanaagsan haddii sida ay u ciyaareen qaybtii hore ee horyaalka ay u ciyaaraan dabcan iyaga ayaa qaadi kara laakiin saadaasha dadka ka faallooda ciyaaraha talyaaniga waxay leeyihiin inter ayaa laga yaabaa inay horyaalka qaado milanna ay kaalinta labaad gasho laakiin aniga waxaan dhihi lahaa haddii ay ka fakato dhaawacyada ciyaartooydeeda muhiimka ah waxaa laga yaabaa in ay kaalinta koowaad ku dhammaysato sidoo kalena taageerayaasha milan iyo dadka jecel kubadda cagta gaar ahaan kuwa daawada champions leaga waa ay tabeen kooxdani oo tan iyo labada kun afar iyo tobankii ma aysan imaan yurub marka waxay u badan tahay in xilli ciyaareedka soo socda milan ay dib ugu soo laabato booskii lagu yaqiinay ee koobka champions league
mahadsanid nuur bukhaari dhinaca ay dalka sbeenna kulamo ka tirsan horyaalka laliiga ayaa la ciyaaray kooxda sevilla ayaa labi eber uga badisay kooxda eber real madrid oo garoonkeeda joogta waxaa labii hal uga badisay kooxda levante valencia hal iyo eber waxay uga badisay elja halka villareal iyo real sociedad ay hal iyo hal isla dhaafi waayeen wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay samakaab oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeediyey haatanna aanu dib ugu laabanno kaalimihii suugaanta waxaan idiin soo qabanay heestii shucaacii nuuraya waxaa ku luuqeynaya fanaanka maxamed waa maxamuud maxamed busi heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa naga caawiyey maxamed cabdixasan sandheere tan iyo galabta afarta xilliga geeska afrika intaaan hawada dib dambe isugu maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo